waxaa jiro dhaqaaqyo xoog leh oo markaasi la doonayo in lagu sifeeyo guud ahaanba inta isku xirka degmooyinka jalalaqsi iyo buulaburde iyo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ciidamada qalabka sida iyo kuwa jabuuti ka socda ee markaasna qeyb ka ah howlgalka amisom ayaa waxay soo buux dhaafeen gudaha gobolkan hiiraan iyadoona markaasi laba jidba lasoo qaadi doono haddii la yidhaahdo jidkaas oo soo kala gala dhanka galbeed iyo dhanka bari oo markaasi la doonayo maleeshiyaadka inay dhibaato ba-an ay ku hayaan dadka xoolodhaqatada ah ee ku tiibsan deegaanada iyo tuulooyinka gobolkan hiiraan marka waxaana jirto baaqyadaasi ayaa waxaa daba yaalo fariimo ay soo dirayeen dadka xoolodhaqatada ah oo markaasi dhibaato ba-an ay ku hayeen maleeshiyaadka khawaarijta al-shabaab kuwaas oo markaasi ku xalaaleysanayo xoolaha iyo markaas hantida dadka markaasi la daala dhacayo abaaraha iyo markaasi fatahaada webiga shabeelle inay markaasi ku banaystaan xoolahooda taasi ayaa keentay in ciidamadu ay markaasi ka dhiidhiyaan islamarkaas inay guud ahaanba ay xoogga ku saaraan inay ka safeeyaan maleeshiyaadka nafilcaadka ee al-shabaab
waaya marka cabdi naasir haddii aad xudugaal u tahay dhibaatooyinka ay u geysanaya al-shabaabku dadka reer guuraaga ah aad bay u fara badan tahay iyadoo dadka shacabka muddooyinka ugu dambeeyaba ay la soo wadaagayeen xoogaha kala duwan ciidamada bal ka warran marka raje intee la-eg ayaa laga qabaa in deegaano dhowr oo kale laga qabsado oo ciidamadu ay howlgalladooda kusii ballaariyaan
jimcadda waxaa xusid mudan iyadoo fariimahana ay markaasi soo dirayeen dadka shacabka markaasi xoolodhaqatada ah ee ku tiirsan deegaanada iyo tuulooyinka oo dhibaatada markaasi kasoo cabanayay ayaa haddana waxaa jirto markaasi meelo fara badan oo ay isaga baxeen maleeshiyaadka nafilcaariga haddaan xuso waxaa ka mid ah deegaan lagu magacaabo buqca qable oo isku xirta degmada buulaburde iyo magaalada beledweyn oo dhanka galbeed ah iyo weliba deegaan lagu magacaabo abuurey oo soddon kilomitr buulaburde u jirta dhanka bari iyana maalimadii shalay ay isaga baxeen sida la sheegay ciidamaduna markaasi waxay u diyaarsan yihiin in dhankaasi markaasi ay isku sifeeyaan waxaana markaasi meeshaasi ku sugan dad xoolo dhaqatada oo iskooda isku abaabulay inay iska dhaqaajiyaan maleeshiyaadka nafilcaaliga oo markaasi dhibaatada ku haya islamarkaasina baaqna usoo diray in ciidamadu ay markaasi ay ka helaan garab iyo gurmad xoogan ayaa taasi ayaa dhalisay howlgalkan waxaana jirta in markaasi dadkaasi ay la soo xiriireen laamaha amniga ee gobolkan hiiraan gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee ku sugan markaasi gudaha gobolkan hiiraan iyadoona la doonayo markaasi in guud ahaanba markaasi fadhiyo laga samaysto deegaano istraatiiji ah markaasi iskuna xira degmooyinka buulaburde iyo jalalaqsi haddaan xuso waxaa ka mid a deegaan lagu magacaabo buurweyn oo markaasi dhanka laamiga oo si toosan isugu xirta magaalada tan buulaburde ee gobolka hiiraan iyo degmada jalalaqsi halkaas oo ay baado xoog la ugu qaadaan gaadiidka u kala goosha ee tuulooyin dhowra oo markaasi isku xira gudaha gobolkan hiiraan ciidamaduna markaasi waxay markaasi isku fidinayaan dhul hor leh haatan aan kula hadlayo waxay ku sugan yihiin deegaanka buq goosaar oo markaasi magaalada baradweyne aan ka fogeen iyo weliba deegaanka garisiyaane ciidamadu markaasi waxay doonayaan guud ahaanba inay la wareegaan islamarkaasina ay ka sifeeyaan haraadiga al-shabaab oo markaasi caadaysay dadka iyo dunyada inay ku dhibaateeyaan deegaanada tuulooyinka gobolkan hiiraan waaya marka deegaanka aada hore usoo xustay shabaabku ay baadda uga qaataan dadka shacabka ah iyaga miyaa maamula mise dhuumaaleysi ayay ku yimaadaan oo ay dadka ku dhibaateeyaan
si dhuumaaleysi ayadoo xusid mudan mootooyinka saddex lugeedka loo yaqaano ayay ku socdaan ayay kusoo dhuuntaan tuulooyin markaasi oo markaasi kamid ah gudaha gobolka hiiraan iyadoona si kama ay ugu qaataan dad markaasi beerahana soo goosanayo waxaana xusid mudan xilligii beeraha la shabinayay sisinta iyo galeyda iyo masagada oo gabagabada aheyd oo beeraha laga soo dhammaanayo ayay ku sugan yihiin marka waxay markaasi si kamaa ugu tagaan tuulooyinka islamarkaasina wax alla waxay doonaan ayay si xoog ugu qaataan wayna kasii dhaqaaqaan ma ahan ciidamo xoog leh oo markaasi hadba meel degi kara laakiin waa dad mooto ku socdo islamarkaasina caadaysta inay laakiin shacabka ayaa xusid mudan inay iska biri jireen markaasi mid iyo laba oo markaasi mooto ku socda in xoolahooda ay markaasi si xoog ugu qaataan waaya marka cabdinaasirow al-shabaabka waxaa lagu yaqaanaa xilliyada dalaga dadka shacabka ay usoo go-aan in ay labajubbaar ka qaataan ama waxyaabihii ay soo goosteen oo ay soo tabcadeenba ay ka qaataan intooda badan bal ka warran marka maamulka gobolka maxaa uga qorshaysan mar haddii la gaaray xilliyadii dalaga dadkan shabaabku ay dhibaataynayaan
timcadow waxaa markaasi xusid mudan in guud ahaanba gobolkan hiiraan dhanka ciidamada uu isbeddel ka jiro uu ku sugan yahay generaalkii markaasi qeybta oo markaasi hogaaminayay ee deegaanada hirshabeelle generaal maxamuud macalin koronto oo ku sugan yahay magaalada beledweyne iyo weliba saraakiil fara badan waxaana qorsheysan in guud ahaanba laga sifeeyo dhulka markaasi ku tiirsan ee gobolkan hiiraan ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadkan iyadoona la doonayo in markaasi guud ahaanba laisku furo degmooyinka istaraatiijiga ah sida degmada jalalaqsi iyo degmada buuloburde ee gobolka hiiraan iyo weliba degmada maxaas oo iyana dhanka bari markaasi dhan luuqa ku jirta islamarkaasina la doonayo tuulooyinka u dhexeeya degmada buuloburde iyo markaasi deegaanadaasi in laisku furo guud ahaanba ciidamada markastaba waxay ka go-an tahay in halkaasi fadhiyo horle ay ka sameysaan islamarkaasina guud ahaanba laga saaro dadka reer baadiyaha ay dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaad
waayahay howlgalladan waxa ay ka socdaan ama ay ka soo bilaaban doonaanba magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan iyo inta udhexaysa buulo burdo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraanba oo al-shabaabka laga doonayo haraadigiisa in laga baabi'iyo bal ka war marka haddii aynu eegno howlgalladaasi gobolka maxaa ay ka bedeli karaan islaana
wax weyn ayay ka bedeli karaan timcadoow waxaana xusid mudan sida hadda ay ku socoto weli maysan ku dhicin laba jid ayaa markaasi jirta oo kasoo baxda dhanka galbeed xaafada howlwadaag duleedka galbeed ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo duleedka bari oo markaasi laamiga dheer isku xira degmada beledweyne iyo bulo burde ee gobolka hiiraan ciidamada labadaasi jid ayay ku sugan yihiin islamarkaasi dhaqaaq xoog leh ayay markaasi kasoo sameeyeen ayagoona doonaya guud ahaanba inay ka sifeeyaan cadowga khawaarijta al-shabaab
markaynu kasoo tagno howlgallada ciidamadu ay wadaan ay la beegsanayaan maleeshiyada al-shabaabka waxaa jiray oo dhowaanahanba socday is-abaabul dadka shacabku ay is-abaabulayeen oo rag isugu yeeray macawisle ay la dagaalamayeen shabaabka bal ka warran iyana halkee ay ku dambeeyeen cabdinaasirow
sababta iyo dhaqaaqan ay ciidamadu ay sameynayaan ayaa markaasi waxaa qayb ka ah baaqeed kasoo baxaya dadka iskooda isku abaabulay islamarkaasina doonayo dhulkooda inay ka xoreystaan ayaa bilowday in markaasi halkaasi guud ahaanba kacdoonka shacabka ee gobolkan hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe ay markaasi ay diideen markii ay dooneen inay ka qaadaan xooladaada ay ula baxeen sakawaad islamarkaasina ay rabeen inay ku banaystaan hantida ee dadka markaasi la daalacayo xiliyada xun ee markaasi lagu jiro abaaraha iyo dhibaatada kasoo gaartay inay xoolahooda iyo hantidooda ku banaystaan ayaa shacabku waxay bilaabeen kacdoon ka dhan ah maleeshiyaadka inay iska kor qaadaan iyagoona fariimaha soo gaarsiiyey laamaha amniga islamarkaasina ciidamadu ay go-aansadeen guud ahaanba inay ka sifeeyaan tuulooyinka farakutiriska ah ay ku sugayiin waxaana xusid mudan tinacadoow hal degmo oo gobolka hiiraan shabaab kuma sugno waxay ku sugayiin dhul miy ah oo markaasi oo iska baadiye ah halkaas ayay ku dhuumaaleysanayaan taasi ayaa hadda waxaa la doonayaa guud ahaanba in laga sifeeyo guud ahaanba gobolkan hiiraan ugu dambeyntii marka cabdinaasarow xaaladda guud sidee ay tahay saaka
xaaladda guud ee gobolkan hiiraan waa mid degan oo markaasi aada u fiican haddii aan soo qaato degmada aan kaala hadlay degmada buuluburde ee gobolka hiiraan jawigeeda waa mid aada u fiican iyo degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo iyana markaasi aysan ka jirin waxa dhibaato ah ammaanka guud guud ahaanba gobolkan hiiraan waa mid degan marka laga reebo howlgalladaasi oo haatan ka soconaya tuulooyinka iyo deegaanada isku xira degmooyinka istaraatiijiga ee guud ahaanba gobolkan hiiraan